shilkan gaari oo geystay khasaaro kala duwan ayaa maalintii shalay ka dhacay deegaanka sananduugo ee galbeedka hararge oo hoostaga ismaamulka oromada waxaa halkaasi ku dhintay ilaa iyo kow iyo toban ruux sida ay warbaahinta gudaha dalka itoobiya soo warinayso halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen shan iyo labaatan ruux oo kale wararka ayaa sheegaya in gaariga shilka galay uu kasoo ambabaxay magaalada waldiya ee xarunta gobolka woolow kuna sii jeeday magaalada masalle ee galbeedka hararge gaariga shilka galay oo ahaa mid rakaab ah ayaa waxaa saarnaa afartan iyo laba ruux iyo agabyo kala duwan oo ay wateen dadka uu gaariga la rogmaday ma ahan markii ugu horreysay oo lasoo tabiyo dhacdooyinka la xiriira shilalka ka dhaca gudaha dalka itoobiya dhowr mar ayaa waxaa sidan oo kale gawaari kula qalibmay dad ku socdaalayay waddooyinka mara halkaasi kuwa oo dad badani ku dhinteen halka kuwo kalena ku dhaawacmeen bishii aynu soo dhaafnay ayay ahayd mar sidan oo kale ku dhowaad labaatan qof ay ku dhinteen shil gaari oo ka dhacay magaalo ku taalla gobolka walayta ee koonfurta dalkaasi itoobiya